xildhibaan dowladda federaalka oo muddo badan kula soo shaqeeyey afartii sano eed joogtay kula soo shaqeeyey jecel dalka wanaaggiisaan ahay tixgeli intaan oo meesha fadhisa codsigooda tixgeli axmedmadooda xabsiga ha ooy beesha caalamka beesha caalamka beesha caalamka waxaan leeyahay waxaad na barteen waxaad na bideen aa nooga darin waxaad noo sheegteen dimoqraadiyad wax la yidhaahdo oo aada waddamadiina ku dhaqdiin hanti aad ku bixiseen horumarinteeda ilmahaad wax soo barteen ee waddankayna ku soo noqday dimoqraasiyaddii ay aaminsan yihiin laakiin waa been waxaad wadiin axmed madoobe laba qof iyo saddex qof iyo soo qor qofkii i doortaa kala baxaa ayaad ku taageerteen dimoqraadiyadda aawe maraykanka meel walba ingiriiska meel walba waxaad sheegayseen waa fashilanteen fashil waaye xaqiiqatan anigu waxaan aaminsanahay ina wax walba runta laga sheego haddii aanan runta la sheegin yomamoto iyo jemes iswon waxay cadaadis ku saareen dowladdayna iyo madaxdayni nin la yidhi laba qof saddex qof iyo soo qor qofkii i dooranaan kala baxayaan farmaajo taasuu samaynayaa baldiida haddana idinku bal taas haddii la sameeyo ha diidaano beri ay leeyihiin si soomaaliya dhabarka uga go-do annagoo intaan aan marayno meel walba u tegayno si ay doorasho noogu qabanayso cadaalad xamaa ku jirta inay yidhaahdo inay rabaan annagu dad wax barti baan nahay dad wax fahansanaan nahay dad aragtideeda lahaan nahay waxa aada nagu wadiin beesha caalamka inaga dhaafa soomaaliya waa qaan gaadhi lixdan sana ay gaadhi axmed madoobe iyo daniba barasharkiina ay ku yimaadeen wallaahi aniga haddaan ahaan lahay kuma imaadeen waayo anigu safiiraan ku aqaanaa yomamoto safiiraan u aqaan jemes wan safiiraan u aqaan safiirkana waagii dowladayna ee xaygi aheed ay jirtay waa la daba kici jiray securitaan daba dhigi jiray xaq baad u leedihiin in security ladiin daba dhigo meeshaad aad ku kaadinaysiin la ogaado waxaad qasaysiin la ogaado si dowladnimo aad noogula shaqaysiin haddaad noogula shaqayn waaysiin jemes iswon yomamoto sawiradooda jidka lagu gubaa qof kasta oo annaga inaga mid ah anigaba allaha ka dhigay banaankaa lagu gubayaa inaad dimuqraadiyadda aad ku fashilinteen inaad ceebowdeen inaad soomaaliya faraha aad kula jirtiin ayaan sheegaynaa intaa kadib waxaan u soo laabanayaa axmed madoobe iyo ninka la yidhaahdo magaciisa dani dani oo anig meesha aad ku gubanaya labaatan sano maamul gaari ayaad madaxweyne u tahay rag baa kaaga horeeyey meeshaad axmed madoobe uu xambaarsan tahay anigu garan maa waa fahmi laah walaalow deegaankaaga ku noqo xildhibaan aan isla soo ahayn labadii dowladoo ugu horeysay oo tan markii laga tagaana xildhibaan isla ahayn walaalow dadka aada maamusha dad dowlad jecel waa dad xadaarad la waa dad fiican waa buntland ku laabo meel fadhiiso a waxaad ku faraha kula jirta ma qalad baa mase waa sax ka fikir intaas un baan kugu soo koobaya axmed madoob axmedow goora ay noqotoba ha noqoto cadaaladdaa ku soo qabanaysa waxaa kuu roon oo taladayda ay tahay inaad isu dhiibto cadaaladda maxkamaddan maanta oo halka halka mitir kuu jirta halka kilomitr wax ka yaraad degan tahay kuu jirtaa waxaa kaa yeela fayl dheer ee salaadiintii dadkii muxuu ahay qaymaha badnaa ninkii ganacsadaha ugu dambeeyey ee dan in adeerkiisa ahay ugu dambeeyey dadkii aada lahaysiyaa lagu haystaa markhaatiga nool oo lagaa qoray waa joogaan si ay dhiiwaatana hala tago faylkaas waa buuxaa xeer ilaalintii madaxweynuhu yay ka xishoonin inay dhahaan hebelow adiga waxaa kaa yeela cadaalada dacwad haddii aad arrintaas inaad ka fakisiin isku daydiin hadda soomaali dhamaa wada fakanayso ninka shalay sideed iyo tobanka sano lagu xakumaayay muwaadin soomaaliyeed waa musuq maasuq uu sameeyay ahayd war kii dad dhan laayay ka warrama kii dalkeena diyaarado shisheeye ku soo hogaamiyey iyada oo aan ka joojinay ka warrama kii dalkeena dal shisheeye u jaajuusay ka warrama axmed madoobe intaasuu ku sifoobay markuu didkii owlaay laga reebo fadlan waa idin baryaynaa maanta maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xeer ilaaliyaha xujaa qoorta idiin suran inaad xertiin xujadeeda qoorta idiin suran ama ama ama sidaa ku daysto oo ha idiin joogo oo kuwii noqda